waa la yaab iyo ama kaag haddii aad ku sugan tahay magaalooyin ay ka mid tahay hargeysa waa dhegahaaga oo u diyaargarooba maqlidda waxyaabo maskaxdaada ka yaabiya dhowaan magaalada hargeysa ee caasimada gobolada waqooyi waxaa laga soo sheegay arrin si aad ah looga hadalhayo baraha bulshada gaar ahaan qaybta ay soomaalida ku wada xiriiraan nin darawal ah oo lagu magacaabo axmed nuur cabdiraxmaan islamarkaana kaxaynayay gaari xamuul ah ayaa jiiray laba ey oo ku sugan bartamaha magaalada hargeysa axmed ayaa waxaa qabtay booliska maamulkaas kadibna xabsiga ayay u taxaabeen halkaas oo uu ku xirnaa laba maalmood waxaa la sheegay in hadda la sii daayay kadib markii uu damiintay qof ay aqoon isku lahaayeen labada ey ee uu jiiray axmed ayaa waxaa laga keenay dalka jarmalka sida uu sheegay nin qurbo joog ah oo ka yimid waddankaas milkiilaha eeyahan ayaa ku andacooday in labaduba ay lahaayeen baasaboor islamarkaana kumanaan dollar ay kaga baxday soo iibsigooda iyo sidii uu ku keeni lahaa hargeysa mar wax laga weydiiyey howlaha ay hargeysa ka qabanayaan ayuu sheegay in amni darrada iyo waxyaabaha la halmaalay ay ka howlgeli doonaan sida uu hadalka u dhigay ninka loo haystay in uu jiiray labada ey ayaa maxkamadda maroodi jeex waxa ay ku xukuntay xabsi sii hayn ah balse markii lasii daayay kadib ayaa waxaa laga reebay caddeemo iyo guryihii uu lahaa oo ay hadda gacanta ku hayaan taraafikada magaalada waxaa xusid mudan in magaalada hargeysa ay ku sugan yihiin eeyo aad u fara badan kuwaas oo qofkii dila aan lala hadlayn balse eeyaha laga keeno dalalka reer galbeedka haddii aad ula dhaqanto si ka baxsan sida ay rabaan waxaad ku mudanaysaa xabsi dil iyo gaari jiirsiin warkoodaba iska daa